dhaanduray aad baad umahad tahay deegaanada udhexeeya degmada dhulsamareeb iyo mareer gur oo ku dagaalameen ciidamo ka tirsan oo kuwa ahlu sunna iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo ay kaabayaan qaar kamid a maleeshiya beeleedyo dadka qabaailada ee degan gobolada dhexe dagaalkii dhacay kadib xaaladdu waa ay degan tahay haatan sida aan wararka ku helayno oo saraakiil iyo dadka deegaanka ay inoo xaqiijiyeen inkastoo dagaalkii saacado socday haatan uu istaagay xaaladduna ay degan tahay goobihii lagu lagu dagaalamay ayay ciidamadiina ku kala sugan yihiin sida ay v o e da u xaqiijiyeen qaar kamid a dadka deegaanka mareer gur oo ah halka ugu dhow aan khadka taleefonka ku helay dadkii deegaanka halkii lagu dagaalamay wax khasaare ah oo dagaaladaasi ka dhashay inkastoo khasaare ay jiraan ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo daanduray khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray balse waxaa wararka qaarkood ay sheegayaan goobaha caafimaadka ee degmada dhuusamareed iyo cadaado in la kala geeyey dhaawacyo dadkii halkaa ku dagaalamay ma jirto ilaa iyo hadda tiro rasmi ah oo dhimashada iyo dhaawaca dagaalka ka dhashay xaqiijin karo oo v o e da ay heshay dhinacyada dagaalamaya ma ka hadleen dagaalka mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo aan xiriir la sameeyey wasiirka amniga iyo taliyayaal ka tirsan kuwa ciidamada dowlad goboleedka galmudug ma aysan suurtogelin in aan khadka taleefonka ku helno hase ahaatee ma jirto ilaa iyo hadda dhanka galmudug wax ka hadla dagaalka sidoo kale xiriir aan la sameeyey dhanka ahlu sunna ee degmada dhuusamareeb ku sugan ma jirto wax wara oo ay kasoo saareen dagaalka ee ka soconaya inta udhexeysa degmada dhuusamareeb iyo deegaanka mareer gur xaaladda xeraala waa sidee iyada maalintii shalay dagaala ka dhacay daandurey xaaladda deegaanka xeraal waa ay degan tahay maanta kadib dagaal waabarkii hore saaka ka dhacay oo u dhexeeyey dhinacyadii halkaa ku dagaalamayay muddooyinkii ugu dambeeyey sida maleeshiyaadkii hubaysnaa ee dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna ee ka arimiya qeybo kamida gobolka galgaduud dagaalkii saaki waabarkii hore dhacay waxa dadku deegaanka ay v o e da iyo dad ka tirsan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka ay xaqiijiyeen in ciidamadii ahlu sunna ee halkaa joogay ee isaga baxeen kadib markii dagaalkaasi uu xoogeystay isla markaana dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa galmudug ay mareer gur waabarkii hore ee saaka iyagana la wareegeen ciidamadii ahlu sunna halkaa waa ay ka baxeen hadda xaaladdu waa ay degan tahay daandurey dagaaladu laba jaha ayay ahaayeen saakaydii hore hase ahaatee hadda xaaladda gebi ahaan labada dhinacba waa ay degan tahay cabdiwaaxid waxaa la filayay xalayto inay kulmaan wakiilo ka socda maamulka galmudug iyo ururka ahlu sunna ma kulmeen ilaa iyo hadda ma jirto wax hadala oo dhex maray wakiiladii ka kala socday ahlu sunna iyo galmudug oo ay yeesheen marka laga reebo wakiilo ka socday dhanka ahlu sunna oo u kala dalbaxaya labada dhinac uu hogaaminayay generaal galaal oo ilaa iyo haatan ku sugan bacadaado kulanka xalay la filayay ka hor waxaa jiray in maalintii shalay ahay la filayay in mareer gur ay ku wada kulmaan labada dhinac hase ahaatee dagaal shalay ka dhacay xeraale ayaa baajiyay kulanka haddana waxaa mar kale kulankii kale dib u dhigay dagaalada kale ee mar kale dib uga cusboonaaday deegaanka mareer gur wakiiladii inkastoo ay weli ku sugan yihiin cadaado waxa ay wadaan waan waan iyo u kala dabqaadis labada dhinac